bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn ee warkeenna aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in tallaabo adag oo xagga amniga ay qaadi doonaan siyaasiyiinta ah maamulka puntland ayaa waxay ka digeen in la furo dastuurka ah maamulkaasi uu leeyahay xaaladda amnigii ganacsi ee degmada balcad muddo labaatan sanaha kadib ayaa soo hagaagaysa akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan goorta ay bilaaban doonto madaxweynaha dalkaasi madaxweynihii hore dalka maraykanka maxkamadayntiisa donald trump ayaa lagu dhawaaqay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo forg internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo forg balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaasi waa qodobadayni wararka ugu waaweynaa dhegaystaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in ay qaadi doonaan tallaabo adag oo xagga amniga madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladiisu ay ka go-an tahay in tallaabo adag oo xagga amniga loo qaadi doono si wax looga qabto xaaladaha kiran ee ka jira geyiga soomaaliya marka loo eego dhinaca amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdu isu diyaarinayso wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab oo dhowaantana dowladdu ay qorshaysay inay ku qaado goobaha gacanta ugu jirta dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo badan ay ku jiraan dhinacyada maamulka ah ee puntland iyo doorashooyinka dhowaanta la filayo inay ka dhacaan goobahaasi
dadka soomaaliyeed madaxweynuhu arrintaas sidaas uu u yidhi si ka fiican oo loo dhihi karaa jirta dadku waa dhihi karaan wax kastoo afkayga ka soo baxaana waa saxan yihiin ma dhahayo ilaan waxay iguma soo degay ra'yi waayo waxaan wada eh rasuulka calayhi salaatu wasalaam baana la weydiinaya waxaad sheegaysaa rasuulullaahi ra'yi miyaa mase waa waxyi inta la yidhaahdo ra'yi waa muguu yidhaana ra'yi la barbar dhiganaya oo lalahaa rasuulka ilaahay kanna ka waran markaasuu kii la barbar dhigtay weliba qaadanaya war annaga waxaan ka hadlayna waa afkaar waay aaraa waay ra'yi waay saanay wax ku san yihiin waay si ka fiican qofkii arkaya inuu noo sheegaan ogolna weliba waana qaadanayna waxaan rabaa dowladda dhan ra-iisul wasaaraha maxaan ku idhahdaa wasiiradu inay dadka inta soo horfadhiistaan ay nin walba wasaaraddaana mas-uulka ee shaqadaana noo qaabilseen nooma hayseen haddii la yidhaahdo asaa laga rabaa inuu sababta caddeeya wasiirka markaa dowladda waxaanan ka rabnay soomaaliya ma sameeyo hayse maxay jira aniga in lay weydiiyo wasiilo ama sirna lagu weydiiyana annagaa abuurayn waxaan rabaa intaas kabacdi dadka soomaaliyeed inaan kusoo gunaanido xooggeenna iyo xoolaheenna dowladnima noogama sokayso waad aragteen dagaalka shabaab xooggeennu ku yimid haddaan xoog islaameed sugi lahayn nooma imaadin ciyaayaa loo cilo dhaanshaa markaan xooggeenni la dhaqaaqnay oon aadnay kaalmo badan oo caalami aan helnay waa nala garab istaago war nimankaan waxbay qabsanayn markaana hala garab istaago wax badanoo annaan awoodin dagaalkan wax badan ka qabtaana lagu kaalmeeyey
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku aadan doorashooyinka la filayo qofi cod inay ka dhacaan puntland isagoona sheegay in maamulka puntland in ay dhegaystaan dadka codkooday weliba siyaasiyiinta reer puntland waxaana uu sheegay in haddii arrintaasi laga tallaabsado ay iyaguna aysan aqbali doonin qaar ka mid a siyaasiyiinta maamulka puntland ayaa ka hadlay iskudayga la doonayo in lagu wax looga bedelo dastuurka maamulka puntland uu leeyahay madaxweynihii hore puntland cabdiweli maxamed cali gaasa ayaa si kulo lagu hor yimid isku dayga ah maamulka puntland hogaaminaya saciid cabdulaahi dan ay ku doonayaan inay wax ugu bedelaan dastuurka heshiiska lagu yahay cabdiweli gaasa ayaa waxa uu sidoo kale uu sheegay saciid cabdulaahi dani uu ku tagrifalayo iskuday walba oo tallaabadaasi uu kaga soo horjeedo qaanuunka dalka gaar ahaan puntland oo xaqiijinaya puntland ay gelinayso marxalada siyaasadeed oo adag u horseedi karta qalaalaase xasilino darro iyo weliba khalqal amni maxkamadda dastuuriga ee baarlamaanka ayaa ku kuwaanisay in aysan ku milmin ayuu ku waanayay inaysan ku milmin siyaasadda islamarkaana si waafiya u gaaraan waajibaadka ka saaran la xisaabtanka xukuumadda weliba cilaalinta sharciga sidoo kale cabduuli gaas ayaa dani ku eedeeyey inuu barnaamijka dimuqraadiyiinta puntland u adeegsanayo jaranjaro uu ku gaaro qorshihiisa siyaasadeed oo ay ka mid tahay inuu helo muddo kororsi sharci darra oo hal sana ah puntland puntland waa ay ka weyn tahay siciid cabdulaahi dani wayna ka horreysa wayna ka dambeyn doontaa ayuu yidhi doctor cabdiweli maxamed cali gaas baarlamaanka waynay diidaan damciisa shakhsi ah ay u alaaliyeen shaqadooda ayuu carabka ku adkeeyey cabdiweli gaasa codka cabdiweli gaasa ayaa ku biirinaya markaan xoojinaya diidmo xoogan oo siyaasiyiintii waxgaradka puntland ay kaga hor yimaadeen damaca uu sheegeen in madaxweyneha siciid cabdulaahi dooni uu ku doonay inuu kusii kororsado muddo hal sana ah isagoona sheegeen muddo labada kun lix iyo labaatanka uu doonayo inay dib ugu soo laabto islamarkaana qorshihiisu yahay in maamulka puntland uu sii haysto qaar ka mida siyaasiyiinta uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha juxa ayaa isaguna ka mid ah ragga ka biyo diidan in baarlamaanka dalkaasi uu wax ka bedel ku sameeyo dastuurka maamulka puntland degmada balcad ee gobolka shabeellaha hoose oo ah degmo inta badan qadiimi ah ayaa waxay kasoo kabanaysaa dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga iyadoo dad badanna halkaasi dalxiis ay u tagaan sida warbixintani ku faahfaahinayso wariyeena faadum cabduqaadir
waa waddo muuqii hore ay u lahayd muuq ka duwan la soo baxday oo aad u qurux badan waddadan dheer waxay isku xirtaa muqdisho ilaa jawhar oo isku jirta sagaashan kilomitir balcad iyo muqdishona waxaa loo soo socdaa soddon iyo lix kilomitir markay dadka ku dhaqan balcad ka safrayaan oo ay aadayaan muqdisho waxay marka hore ku qaadan jirtay aaditaankeeda ku dhowaad in laba saacadood iyo saddex saacadood wax ka badan ay u socdaan hase yeeshee hadda oo laami loo saaray waxay ku yimaadaan wax ka yar labaatan daqiiqo isku socodka dadka iyo gaadiidka halkan waa mid caadi ah xaaladda ammaan ee degmada balcadna waa mid iska degan sida dadka ku dhaqanba ay tilmaameen oo hay-adaha ammaanka ayaa halkan ka howlgala markii aad fiiriso balcad waxay ka mid tahay sidoo kale goobaha loo soo dalxiis tago oo iiddii waxaa halkan u soo ciidaystay in ka badan labaatan kun oo qofood oo qurbajoog ay qayb ka yihiin waa beerta dalxiiska degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waa goob bilic ahaan iyo deegaan ahaanba ku fiican in lagu dalxiiso waa meel amnigeeda iyo qaabka ay tahay laga shaqeeyey waxaase maalin walba ku soo dhiiradaa inay halkan yimaadaan shacab iyo mas-uuliyiinba samafale ambasador maxamed cali nuur ameerikii wafdi uu hogaaminaya ayaa dalxiis iyo damaashaad ku tegay degmada balcad iyadoona wafdiga ay qayb ka ahaayeen qurbajoog iyo agaasimaha tv-ga dalsan socdaalkooda ayaa waxa uu daarnaa u kuurgelidda amniga iyo inay ku dalxiisaan degmada balcad beerta dalxiiska degmada ayay ku qaateen jawi qurxoon oo muusigna aan ka marnayn maamulka degmada balcad ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in dad aad u fara badan ay dalxiis ahaan u yimaadaan degmadan sida uu sheegay guddoomiyaha dalxiiska degmada balcad bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu galabta waxaa meeshaan ku casuubnay ambasador maxamed cali nuur americo iyo wafdi uu hogaaminayo degmadan ayaa ujeediin si qurux badan ugu soo dhoweynay galabta waxaa meeshaan ku casuubnay ambasador maxamed cali nuur americo iyo wafdi uu hogaaminayo degmadan ayaa ujeediin si qurux badan ugu soo dhoweynay dalagan quruxda badan oo deegaankan ka baxo ayaa hortiisa yaallo oo galabta ku qaxweynaya ku casriyeynaya qada sharaf badanna waa la siiyey sidaa ogtihiin degmadan balcad ciiddii kadib waxaa usoo damaashaa tagtay dad ka badan toban kun oo qof ilaa ay haddana waa imaanayaan waxa- waxayna u imaanayaan waxaa waaye amniga balcad ka jiro laami qurux badan oo la saaray dad qurux badan iyo deegaan dad u diyaarsan inay soo dhoweeyaan ee, joogaan degmada balcad waana ku waana ku waana ku faraxsannahay dabcan inay dhalinyaro badan oo magaalada muqdisho joogaan ay ka doorbideen degmooyin kale intay aadi lahaayeen inay soo aadaan degmada balcad samafale ambaastor maxamed cali nuur ameerika ayaa sidoo kale tegay gudaha magaalada waxa uu halkaasi sheex iyo sheeko kula qaatay dadka ku dhaqan degmada balcad ambaastor maxamed cali ameerika ayaa sidoo kale kormeeray dhismaha laamiga dheer ee isku xidha muqdisho iyo balcad oo sahlay in dalxiis ahaan dad aad u fara badan u yimaadaan degmada dalsan ayuu la hadlay waxaana uu sharaxayaa waxyaabaha uu ku soo arkay halkan Ee, maanta waxaa sharaf ii ah aniga iyo wafdi balaaran oo ka nimid ee, muqdisho iyo walaalo kaloo fara badan ayagana dibadda ka imaaday inaan soo booqannay magaalada qurux badan leh ee balcad saa arkaysaan waa xilli roobaad Ee, waa cagaar waa duug qurux badan Ee, halkaa markaa nimid waxaan marka u horeysaan tagnay ee, webiga ee, jinkiisa waan ku qadeynay hadda tan ta arkaysaana aan ku bunaysanayno Ee, waxaan kaloo mahad celinayaa maamulka gobolka ee u horeeyay gudoomiyaha ee, qaasin furdug iyo ku-xigeenkiisa iyo maamulka dhanba oo si fiican noo soo dhaweeyey Ee, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Ee, sababta halkaa u nimid wax kale ma aha inaan soo booqano soo barano magaalooyinka iyo tuulooyinka wadanka Ee, halkaas arkaysaana waa meel aad lagu shaqeeyo oo nabdoon Ee, marka mar kalena maalunka u mahad celinaa wadankeena waa inaan soo barnaa dhinaca kalena shacabka ku dhaqan degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa dhankooda waxay aad u soo dhoweeyeen isbeddelka degmada ku yimid iyo sidoo kale isku xirka waddada dheer ee muqdisho iyo balcad oo loo sameeyey markooda horena ay dhibaato xooggan ku qabeen aad iyo aad u wanaagsan yahay waa isku fiicana alxamdulilah saa wadaan ugu dhisna caafimaad iyo waxaa ku qabnaa reereen waddada aad iyo aad ay u xumayd ilaa ii wareegana gaarnay haddana alxamdulilah shan iyo labaatano daqiiqo ilaa iyo labaatan daqiiqa aan ku imaanaan kusii socnaa
laamiyaa la idiin saaray marka hore labaami la-aana ka jirtay muqdisho iyo hadda markaad rabtood balcad ka baxaysa laamiga ka sacdood oo u socotaa caqabad intee leega ku qabteen intaadan laamiga helin ka hor dhibaato oo noocee ku qabtay waa dhibaatooyadiina ku qabnay laakiin hadda maasha allah waa ku faraxsanahay laamiga maadaama aanu sameeyey nabadgelyada waa fiican tahay balcad ilaa muqdisho waxaa u soo jirnay laba saac saddex saac u soo jirnay haddana nus daqiiqa u soconaa alxamdulilah maasha allah waxaa lagu raaci jiray saddex doolar hadda laba doolar hal doolar waa la barwaaqaystay waxyar waxyarna halaas kasiirna sugi maasha allah faadumo cabduqaadir aaday tvga dalsan balcad
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaareedka dibaddana doorashooyinkii iyo baarlamaaniga ah ayaa si dardar ay weliba arrimaha la xiriira ee dhinaca iyagu musharaxiinta u tartamaysa xubnimada baarlamaanka iyo weliba aqalka looga taliyo dalkaasi turkiga ayaa weli ka socda qeybo kamid a gudaha dulka- dalka turkiga iyadoo xisbiyada mucaaradka iyo weliba xisbiga eeke baarti ay wadaan dadaalkooda ku aadan in cod fara badan ay ka helaan shacabka ku dhaqan dalka turkiga afariy tobanka bishan ayaa lagu wadaa inay doorashooyinka baarlamaaniga iyo ka madaxtinimada ay ka dhacaan gudaha dalkaasi turkiga warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo dhageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel